Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa sabti bisha juulaay ee sanadka waa toddobiyotoban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandoray
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddiga doorashada ee heer federaal ee soomaaliya oo soo saaray jadwal cusub oo ku aadan doorashada xildhibaanada labada aqal waxaaba tidhi soo bandhigidii toddobiiyo toban ilaa labaatan iyo saddex waaye waxaa ila qumaneyd marka cabashada in timeless waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aan arrintaasi kala yeelannay guddoomiyaha guddigaasi maxamed xasan ciro jadwalkani waxa uu ir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen sagaaliyo labaatankii juun waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka hoose kusoo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daandure ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo dhoweeyey jadwalka cusub ee uu soo saaray guddiga doorashada dadban ee heer federaal kaas oo uu guddiga ku sheegay in soo gudbinta liiska musharaxiinta aqalka sare ay bilaaban doonto maanta oo sabti ah ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in jadwalka uu si faahfaahsan u qeexayo xilliyada iyo qaabka ay u dhacayso doorashada aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in rooble xabsami u socodka hanaanka doorashada uu uga mahad celiyey dowlad goboleedyada iyo taageerada beesha caalamka guddiga doorashada ayaa shalay qoraal ay soo saareen ku sheegay in la guda galay doorashada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya lana qaban doono doorashada xubnaha aqalka sare shan iyo labaatanka ilaa sideed iyo labaatanka juulaay ee aan ku guda jirno labada kun koob iyo labaatanka qoraal ka soo baxay guddiga doorashada ayaa sidoo kale lagu sheegay in natiijada doorashada aqalka sare oo ay dooran doonaan baarlamaanada dowlad goboleedyada la shaacin doono kowda bisha agost ee fooda nagu soo haysa jadwalka cusub ee guddiga doorashada ayaa sidoo kale lagu xusay in doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexaysa labaiyo tobanka sebtembar ilaa labada oktoobar ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka kooxaha gurmadka ayaa sabtida maanta ah weli sii wada dadaallo ay ku soo badbaadinayaan dad ay suurtagal tahay inay ku go'doonsan yihiin qaybo ka mid ah galbeedka dalka jarmalka halkaas oo ay ku dhifteen fatahaado xoog leh toddobaadkan khubarada saadaasha hawada midowda yurub ayaa ka digaya in weli heerka biyaha ay aad u sarreeyaan roobabkuna ay sii socon doonaan taas oo keeni karta in webiyadu ay karkaarada jabsadaan fatahaado badanna ay dhacaan dalka jarmalka oo keliya ugu yaraan boqol saddex iyo soddon ruux ayaa ku dhimatay fatahaadda sagaashan ka mid ah dadkaas waxay ku dhinteen degmada availar oo ku taala bariga magaalada caloon booliska ayaa sheegay in weli la la'yahay boqolaal kale fatahaaddan ayaa lagu sheegay inay tahay masiibadii ugu xumayd ee jarmalka ka dhacda muddo nus qarni ah dalalka switzerland luxemburg iyo netherlands ayaa iyaguna laga soo sheegayaa in ay ka jirto cabsi laga qabo fatahaado ka dhalan kara roobab mihigaan ah oo halkaasi ka da'ay ururada u dooda xuquuqda muhaajiriinta ku nool dalkan maraykanka ayaa ugu baaqay dimuqraadiyiinta iyo madaxweyne joe biden inay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan sharci ay ku ilaalinayaan dhallinyarada iyaga oo caruur ah dalkan lagu soo geliyay sharci darro rayla dhaantan ka soo yeertay ururada u dhaqdhaqaaqa qaxootiga iyo soo galootiga ayaa ka dambeysay kadib markii uu jimcihii shalay garsoore heer federaal ah oo ka howlgala gobolka texas uu sharcidarro ku tilmaamay barnaamijka loo soo gaabiya daaka oo ah xeer magangelyo kumeel gaar ah siinaya ku dhowaad hal milyan oo dhallinyaro ah oo iyaga oo caruur ah maraykanka lagu soo geliyey hab sharci darro ah garsoore andrew henan ayaa sheegay in daaka markii hore loo maray wadiiqo aanan sharci ahayn sidaasi daraaddeedna uu u xayiray in caruur cusub ay dalbato codsiga magangelyada daaka hase yeeshee wax uu meesha ka saaray in la masaafuri karo kumanaanka kun ee ku hoos nool xeerkan afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi oo dimuqraadi ah ayaa wacad ku martay in dimuqraadiyiintu ay riixi doonaan xeerka dream act oo ah xeer haddii uu koongareska ansixiyo u ogolaanaya in ka badan lix boqol oo kun oo ka mid ah dhallinyarada daaka inay noqdaan muwaadiniin maraykan ah dhowrka sano ee soo socota dhegaystayaal warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daandure
aan ku horeynay guddiga doorashooyinka federaalk ee soomaaliya ayaa bigaan uu soo saaray wuxuu ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee labada kun iyo kow iyo labaatanka guddiga doorashada ayaa jadwalka uu soo saaray waxa uu ku cadeeyey muddada ay soconayso doorashada soo xulista ergada xilliga codbixinta iyo ugu dambeyn ilaa wakhtiga la dhaarinayo faahfaahinta ah waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ayaa meelaha qaar wax kabedel lagu sameeyey jadwalkii doorashe lasoo saara dhowaan kaasoo qalinkay ku wada duugeen madaxda madasha qaran haddaba jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ma yahay mid suuragal ah marka loo eego muddada kooban waxaan su-aashaasi weydiiyey duniye maxamed cali oo si dhow ula socota arrintan waxaa nooga muuqdo waxyaabo inay iskursor saaran yihiin ay u eg tahay tusaale markaan kuusoo qaato waxaa la yidhi toddobiiyo tobanka ilaa saddex iyo labaatanka waxaa lasoo bandhigaa musharaxiintii maamulada ay soo bandhigayaan toddobiiyo tobanka ila saddex iyo labaatanka waktiga waa arkaysaa saddex maalmood oo waxaa ku jiro oo ah maalmihii ciidda xubno ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a inay muuqanayso wax kabedel lagu sameeyey heshiiskii laga gaaro arrinta doorashada balse muhiimay tahay in xafiiska ra-iisul wasaare arrinta si dhow ula shaqeeyo sidau v oda u sheegay cabdulaahi maxamed shirwac waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in la iswaafajiyo go-aankii hore oo golaha wadatashiga iyo iyo kan wixii maalmaha iskhilaafsan maalmo badan isma khilaafsana waqtiyada qaarkooda gadaala yar u dhacay taasi waa mid waaye midda kale waxaad moodaa in aada loogu baahan yahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu inuu iswaafajintaasi ka shaqeeyo oo isku xiro labadii heer ee guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe qudheeda in la isku xiro oo la wada shaqeeyo ayuu ku suurtageli karaa meelaha sida gaarka xilligan isha loogu hayo waxaa ka mid ah arrinta gobolada waqooyi waxaana guddigii doorashada dhowaan iska dhex doortay laba guddoon oo xilligan kala aragsi duwan maxamed cabdi xayir maarey ayaa weydiiyey war qoraal oo maanta muqdishoay ka soo saareen waxuu salka ku hayay qoraalku wuxuu ku salaysan yahay ugu horreyn inay weli taagan tahay ama uu taagan yahay khilaafkii ka taagnaa madax bannaanida doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee soomaaliya iyo sidii loogu samayn lahaa hannaan iyo habraacyo lagu kalsoonaan karo ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana muujinayno annaka dhinac iyagu inaanu diyaar u nahay in arrintaa xalkama dambaysa laga gaadho duniye maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa si weyn u durtay jadwalkan doorashay soo saareen guddiga heer federaal iyadoo tilmaamta meelaha qaar inaysan muuqanaynin hufnaan markay timaado cabashooyinka xubnaha aqalka sare u tartamaya oo wakhtigu yahay mid kooban war goormaa cabasho soo gudbinaa waxaaba tihi soo bandhigidii toddobiiyo toban ilaa labaatan iyo saddex waay waxaa tihi cabashadiina toddobiiyo toban iyo labaatan iyo saddex waxaa ila qumaneed marka cabashada in timelas jadwalka doorashada soomaaliya ayaa dhowr jeeroo hore wax kabedel lagu sameeyey xilligana waxaa muuqatay jadwal cusub ay ka soo saareen muqdisho guddiga doorashada heer federaal waxaana dadka sida dhowla sod arrintan ay tilmaamayaan in wakhtigu yahay mid kooban waxaase wax kabedelka jadwalka doorashada heer federaal soo dhoweeyay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble isagoo kula dardaarma guddiga inay dardargeliyaan arrinta doorashada soomaaliya cabdulqaadir okey
dhinaca kale jadwalka ayaa ku soo aadaya iyadoo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in la xalliyey khilaafka gobolka gedo ismarwaaga ka taagan gobolka hiiraan iyo kala qaybsanaanta u dhexaysa guddiga doorashada ee maamulaya xildhibaanada somalilan haddaba waxaan qadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan ciro waxaana marka hore weydiiyey jadwalka ay soo saareen cabdiqaadir waa mahadsan tahay jadwalkani waxa uu daba socdaa ama xiriir xiriir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen sagaal iyo labaatankii juun waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah waktiga hore ee doorashada aqalka sare waktiga diyaargarowga ergooyinka iyo odayaasha soo xulaya iyo waktiga ugu dambeeya oo ah doorashadii xubnaha baarlamaanka iyo ilaa dhaarintoodii marka waa wakti uun ku sar go-aan xilligaas ay horay u shaaciyeen madashaas wadatashiga qaran
maadaama ay jirto ee kala qaybsanaan u dhexaysa guddiga doorashada ee somalilan islamarkaana aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in la dhammeeyey khilaafkii doorasho ee gobolka gedo iyo sidoo kale muran ka taagan ee doorashada ee beledweyne arrimahaasi caqabad ma ku noqon karaan jadwalka aada soo saarteen arrimahaasi waa kuwa farsamo oo haddaba guddiyaa jira u xil saaran oo howlahoodii wada ogta ogeda waa lagu maqan yahay arrimaha kalena si uun hoose ayay u socdaan howlahoodu marka ma aha arrimahaasi kuwo keeni kara in doorashada waddanku la yidhaahdo ha u istaagto oo ha u xariiraato howlahan iyagoo xalkoodu socdo ayay doorashaduna soconaysaa marka caqabad weyn kuwaasi ma noqon doonaa
laakiin arrimahaas waxay udubdhexaad u ahaayeen in heshiis laga gaaro doorashooyinka marka iyadoo aan xal laga gaarin doorashada miyay sii soconaysaa oo ma laga kaaftoomi karaa heshiiska laftiisaaba waxaa ku jiray in xal laga gaadhay waxyaabaha guddiyadan loogu diray oo guddiyadan hadda farsamada ah ee howlaha howlahooda wada ayaa waxay qayb ka yihiin xalka marka sidii lagu heshiiyey ayaaba masa ahayd markii iyaga xal laga gaadhay ayaana nidaamka doorashada iyo waktigeedii laisla dhaqaajiyey marka iyadoo doorashadu socoto ayaa lagu dhex shaqayn karayaa waxyaabaha kale dhammaystirkooda marka in meelahaas oo dhan doorashadu ka wada dhacdo waa wax lagu heshiiyey meelahay sababahay uga dhacaysa iyo qaabkay uga dhacaysana waa lagu heshiiyey waxyaabahii hadda socdana waa waxyaabaha lagu dhammaynayo waxaas jiray oo ah in ay ay meel marto doorashada laakiin waddankii oo dhan ayaa taagan waddankii oo dhan ayaa siyaasadiisu cakiran tahay in marka waddanka doorashadiisu dhaqaaqdo waddanka oo dhan bay xal u tahay keliya maaha saddexdan qaybood yani meelihii kale oo dhan baa waddanku diyaar yihiin inay doorashadu ka dhacdo kana bilaamato meelahana way ka dhacaysaa iyagana waktiga ugu habboon ee arrimahoodan la xaliyo
khilaafyada jira awgood waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in doorashooyinka hal magaalo lagu soo koobo marka maxaa ka jira arrimahaasi
heshiiskii la gaaray ayaa wuxuu dhigayay in laba magaalo maamul goboleed kasta ay doorashadu ka dhacdo wax heshiiskaa bedelay oo dambena anigu ma ogin marka wararkaasi koley waa un iska kutri kuteen waa gartay marka ku dhowaad soddon kun oo ergo ayaa soo dooran doonta laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xildhibaan magaalooyinka ayaa laisugu geyn doonaa marka ammaankooda oo la sugo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo loo diyaariyo howl sahlan ma aha marka sidee arrinkaas ugu diyaar garowdeen haddii aad tihiin guddiga doorashada doorashadu in la qabto waa howl adag weliba dee waddan soomaaliya oo kala ah oo wax meelo badan ay dayac ka jiraan waa waa shaqo adag laakiin waxyaabo kale oo caawinaya ayaa jira in doorashadu ay dhinacyo badan ka dhaqaaqi karto waxaa ka mid a doorashadu horta waxay u qaybsan tahay de hab qabaa'il ayaa kuraastu u astaysan tahay qabaa'ilku door bay qaadanayaan oo de iyagiibaa is-abaabulaya oo xulanaya ergooyinkii iyo howlahoodii dhinacaasi waa dhinac aad muddo in ay qayb ka tahay in hawshii doorashadu ay wax ka dhaqaaqdo dhinaca amniga waxaa jira guddi ilaa sagaal qaybood ka kooban oo ay ka mid yihiin madaxda booliisyada maamul goboleedyada kuwa amisom kuwa qaramada midoobay sidoo kale booliska dowladda federaalk soomaaliya guddiyada marka isku xiran waxaa jira kulamo joogtaa iyo howlo ay haddaba wadaan oo ay ugu diyaargaroobayaan in meel kastoo doorashadu ka dhacayso ay amnigeeda la socdaan marka diyaargarow fiican baa jira dhinaca amnigana gudoomiye maxaad u sheegi kartaa haddii aad tihiin guddiga doorashada dadka su-aasha gelinaya dhexdhexaadnimadiina ama ka shaki qaba inaad si cadaalada u qabanaysaan doorashada guddigu sidiisaba wuxuu ku shaqaynayaa waa habraacyo anshaxa oo u degsan in doorashadu ay ku socoto waxaa jira waxyaabo aasaasiyaad ah oo oo guddigu uu u yahay udub dhexaad sida in wuxu ay hufnaan noqdaan in ay dadka tartamaya helaan xogta doorashada ee ku filan in aan cidna lagu gacan bidixayn karin meelaha ugu daran ee u baahan in wax laga qabtana waxaa waxaa ka mid a dadyowga iyagu iskale laftigooda kuraastu in aysan iyaga laftigoodu aysan dareemin in cidna laga tegay cidna loo sadbuuriyey marka horta wuxu waa wax isku wada xidhan oo guddiga keliya maaha laakiin guddiga dhexdhexaadnimadiisa iyo kalsoonidiisa waxa uun aan ka shaqaynayno ayay ahayd maalmihii dib aniga lai doortay ee hoggaankeen annagoo cid walba u muujinaynay waxa aan ku shaqaynanaa inay tahay dahfura
guddoomiye maxaa ka jira inaad wax unluga ku leedihiin khilaafka u dhexeeya ee xubnaha guddiga doorashada ee gobolada somalilan guddiyada somalilan khilaafkooda koob iyo tobanka xubnood waa koob iyo toban ay siyaasiyiintu soo kala magacaabeen marka sabab khilaaf loo dhex dhigaa ma jirto waxaan in ay wada shaqeeyaan oo oo tiamka ay hal tiam yihiin ama hal koox waxa unaan ka shaqaynaynay waa kaas mar walba tiam baanaan ka shaqaynayna kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya maxamed xasan ciro oo qadka telefoonka igu waramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho
waxaa xalay lagu soo bandhigay magaalada hargeysa buug uu qoray abwaan maxamed ibraahim warsame xadraawi kaasi oo uu qoraagu kaga hadlayo taariikhda dhaqanka iyo waayihii gumaysiga eegeyga soomaaliyeed iyo sooyaalkii siyaasadeed warkan waxaa hargeysa noogu soo diray khadar maxamed cakulle buuggan xalay lagu soo bandhigay magaalada hargeysa ee uu qoray abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo loogu magacdaray ama uu u bixiyey abwaanku hawaale waran ayaa waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo lix qaybood ama lix cutub cutubka koowaad ee buuggan hawaale waran ayaa qoraagu kaga warramaya noloshii uu soo gaadhay iyo waayadii ay soomaalidu ahayd xoolo dhaqato reer guraaya halka uu qoraagu cutubka labaad ee buugganna si xeel dheer ugu talax tegey xoolaha soomaalidii hore ay dhaqan jirtay iyo sida ay noloshaasi u faaqideen ulana falgaleen cutub kale oo ka mida buugga ayaa qoraagu kaga hadlay islamarkaana kaga warramaya habdhaqameedka guurka ee soomaalidii hore iyo meertada geedigii nolosha sidoo kale ayaa buugga qoraagu waxa uu isku dul taagay soo rogaal celintii gumaysiga cusub iyo xaaladaha bulsheed ee soomaalida maanta waxaa sidoo kale qoraaga buuggan maxamed ibraahim warsame hadraawi uu ku soo qaatay kagana hadlay cutubyo ka mida mooganaanta aadamaha ee halista ibliiska doorka culimmada halka uu cutubka ugu dambeeyana uu qoraagu ku faaqiday sooyaalka dowladnimada soomaalida gumaysigii gobonnimadii dowladnimadii rayidka inqilaabkii askarta iyo waayaha nolol siyaasadeed ee hadda lagu sugan yahay martida kala duwan ee ka qayb gashay bandhigga xalay buuggan hawaale waran loogu sameeyey magaalada hargeysa waxaa ka mid a abwaan macalin siciid saalax axmed munaasibadda kadib ayaan abwaan siciid saalax weydiiyey waxa uga iftiimay buugga si guud marka loo eego waa in aan laga yaabo dadku inay akhriska ku gartaan laakiin anigu aan ku garto qofka qoray markaan aqaano markaan isagaa aqaano marka aad qof sheekaysanayseen ama wada joogteen konton sano in ka badan wuxuu oran jiray iyo wuxuu buugu yahay waa ii fududdahay wixii aan warkeeda ogaa oo ahaa inuu soo maray qofku waayo aragnimada uu nolosha ka soo maray ayaa lagaga faa'iidaystaa waayo qofka dadkao dhammi nolol waa soo maraan waayo arag waa soo maraan laakiin se dad gaara baa jira sidiisa oo kale oo kuwa wax lagu tilmaamo oo ah noloshay soo mareen ma ay iskamay arkina way eegeen iskamay maqlina way dhegaysteen noloshaasay soo uriyeen way taabteen way dareemeen marka wixii badnaaye hawaalaha nolosha ka soo maray ayuu qofku kuu soo gudbinayaa oo ay tahay in uu ina dareensiiyo markaa qof kastoo akhristaa wuxuu ka qaadanayaa wax dacyartu aanay ogeyn oo la soo maray oo dhaqan gundhigiis ah sidee xoola loo dhaqaa sidee gar loo sheegaa sidee guur ahaan jiray cabdirashiid maxamed siciid ducaale oo ka mid ahaa martidii ka qayb gashay islamarkaana ka hadashay munaasabadda lagu soo bandhigaya buugga uu qoray maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa u sheegay v o a sababta oo u jeclaaday suugaanta maxamed ibraahim warsame hadraawi isagoo iftiimiyey sida ay qaar ka mida suugaanta iyo maansooyinka hadraawi ay u taabtaan waayaha nolosha si aad u sheegtay xafladdanaynu joognaa waa xaflad uu hadraawi ku soo bandhigay buug runtii uu wakhti badan geliyey oo uu ka muuqdo inuu taariikh badan dib u eegay oo sugay oo la odhan karo wuxuu ku soo ururiyey war guud iyo wacyi guud oo nolosha soomaalida ama wadanka gudihiisa ha noqoto ama dibaddiisa ha noqoto uu kaga hadlayo qasabsigu siduu u arko fikraddiisa hadraawi hore sugaantiisa aad baa loo hayey dad badan baa sugaantiisa xiiseeya anuu aan ka mid ahay dad badan baa sugaantiisa weliba qurbajooga iyo waddanka gudihiisuba ay wax badan ka barteen afka ka barteen ha noqoto sirta nolosha ama ha noqoto tukabaalcad ama ha noqoto hooyo ama ha noqoto baaq taa taaba taaba waxay kula gelaysaa mid inaad sii faahfaahso sii ballaadhis maantanaynu soo bandhigay nolosha siduu u arko sidii soomaalida taariikhdeeda waxaa qofku akhrista wakhti geliyaa fahmi karaa xaggaynu ka nimi iyo xagga laga yaaba in loo socdo waxaa la yidhaahdaa haddaanad ogeyn meeshaad ka timi meeshaad u socotidna ma ogaatid intii ay socotay munaasabadda bandhigga buuggan hadraawi waxaa ka hadlay halkaasi siyaasiyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee u cid injineer faysal caliwaraab gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed maxamed saleebaan cumar waa tifaftiraha buugga hawaale waran waxa uu si qoto dheer u sharaxay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray muddadii uu tifatirka buugga ku jiray inkastoo munaasabadani ahayd mid aad u ballaadhan dadka ka soo qayb galana ay aad u tiro badnaayeen haddana waxa aan madasha imanin islamarkaana ka maqnaa qoraaga buuggan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo xaaladiisa caafimaad darteed uga maqnaa munaasabadda khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee cabdiqaadir maxamed muusal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa toddobaadkan bayaan ay soo saareen ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee laba kun iyo koob iyo labaatanka guddiga ayaa sheegay in toddobiyo tobanka ilaa saddex iyo labaatanka juulaay la qabanayo liiska xubnaha u tartamaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo shan iyo labaatanka ilaa iyo siddeed iyo labaatanka juulaayna la qaban doono doorashada aqalka sare sidoo kale jadwalka ayaa waxaa ku cad wakhtiga la qabanayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal maxamed xasan ciro ayaa v o eda u xaqiijiyey jadwalka ay soo saareen cabdulqaadir waa mahadsan tahay jadwalkani waxa uu daba socdaa ama xiriir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen sagaal iyo labaatankii juun waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah waktiga hore ee doorashada aqalka sare waktiga diyaargarowga ergooyinka iyo odayaasha soo xulaya iyo waktiga ugu dambeeya oo ah doorashadii xubnaha baarlamaanka iyo ilaa dhaarintoodii marka waa wakti uun ku sar go-aan xilligaas ay horay u shaaciyeen madashaas wadatashiga qaran
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa uu jadwalkan la soo saaray uga dhigan yahay geedisocodka doorashooyinka soomaaliya iyo caqabadaha uu wajihi karo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan soo gebagabeeyey safar uu ku tegay magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey ee jubbaland isagoo maalmo halkaasi u joogay dadaalla uu xal ugu raadinayo khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka xildhibaanada gobolka gedo ee u dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland maxamed xuseen rooble ayaa kulamo kula qaatay magaalada kismaayo mas-uuliyiinta jubbaland iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka gedo iyadoo magaalada garbahareyna uu kulamo lamid ah kula qaatay qeybaha kala duwan ee maamulka iyo bulshada halkaasi ku sugan arrimaha laysku haya ilaa iyo hadda xalka loo raadinaya ayaa ah cidda maamulaysa doorashada kuraasta xildhibaanada ee kasoo baxaya gobolka gedo ra-iisul wasaare rooble ayaa markii uu ka ambabaxayay magaalada kismaayo ka sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay mas-uul ka tahay maamulidda doorashada xildhibaanada ee ka dhacaysa magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey isagana uu kula xisaabtami doono sida uu hadalka u dhigay
jubbaland waxay mas-uul ka tahay ay hoosna timaado labada degmo ee kismaayo iyo garbaharey oo mas-uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka jubbaland aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbaland baan u sheegayaa insha allah inuu ilaahay kula garabgalo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda kumeelgaarka ee jubbaland kismaayo iyo magaalada madaxda garbaharey gedo ee garbaharey oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso anigana ay tahay superfishinkeeda iyo kontaroolkeeda iyo habraaceeda aan mas-uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doonna insha allah
dhinaca kale waxaa toddobaadkan markii ugu horeysay tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga sagaal iyo afartan gabdhood oo ka tirsan ciidanka harmacad ee booliska soomaaliya saraakiisha booliska ayaa sheegay in gabdhahaasi ay soo baran doonaan fulinta howlgallada gaarka ah iyo dhammaan xirfadaha iyo shuruucda ciidamada iyagoo kaalin muhiim ah ka qaadan doona dadaalada ay soomaaliya kaga soo kabsanayso xasilooni darrida taliyaha booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa warbaahinta uga waramay waxa gabdhahaasi ay soo baran doonaan haddaanu nahay ciidanka buliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada yunidyada sida gaarka u tababaran inaannu maanta ku sagootinno gegada dayuuradaha ee aadacadda international airport ee kooxdii ugu horraysay ambaajkii ugu horraysay oo ahaa oo ah gabdho soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaraya dalka gudihiisa inaannu maanta u dirno dalka walaalaha nahay ee turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xidhiirta sida ciidammada gaarka ah ay u howlgalaan taliya ku-xigeenka booliska soomaaliya jenaraal zakiye xuseen ayaa gabdhaha tababarka loo qaaday kula dardaarantay inay muujiyaan wadajir iyo iskaashi islamarkaana ay noqdaan mustaqbalka kuwo kaalin weyn ka geysta ka hortagga iyo dabagalka tacadiyada ka dhanka ah dumarka koox ahaan isku wada xirnaada haddaa ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kulliina waxaa tihiin kooxda ka tirsan haramacad ragga idinga horeeyana iyo kuwan iga dambeeyana waxaa tihiin walaalo ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badan ay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxaa mas-uuliyaddana saaran ogaada maanta waxaa u maqantihin waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa
aan ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen guddiga doorashooyinka federaalk ayaa bayaan ay soo saareen ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee aaunyooaaaanka guddiga doorashada federaalk ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada oo ay ku caddeeyeen muddada ay soconayso haddaba caasho geelle oo ka mid a guddiga fulinta ee ururada bulshada rayidka islamarkaana ka faaloota arrimaha soomaaliya oo xubintan ila qaadaa dhigaysa ayaa weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay jadwalka doorashada ee guddiga ay soo saareen jadwal in la soo saaro waay dadiilo cusub waaye waa wax wanaagsan oo dadka qalbigiisa farxad gelin kara laakiin waxaa loo baahanya intaan jadwalka la soo saarin cidda fulinaysa iyo iyo dadka jadwalka soo saaray inay isla socdaan baa loo baahan yahay maxaa yeelay jadwalka waxa uu ka fulaya waxa waa maamul goboleedyadii waaye ee waxa amarkeeda laga rabaa waxa waye ra-iisul wasaarihii doorashada waday waaye marka waxaan anugu isleeyahay jadwalkan wuxuu ku fiicnaan lahaa iyadoo laisla ogyahay ee madaxdii hawsha ay fuli lahayd maxaa yeelay haddii madaxdu aysan ogeyn ama aysan diyaar u ahayn xilligaas waxa weye jadwalku dee wuxuu noqonayaa mid aan shaqaynaynin marka diiladaas buu dadka gelinaya mooyaane ee waxaa loo baahan yahay loo baahnaan lahaa in uu yahay jadwal isla socda oo meeshuu ka fuli lahaa iyo cidda soo saartay baa isla socdaan ee guddigii doorashada jadwal ay soo saareen ay ku caddahay ee wakhtiga la qabanayo doorashada ilaa iyo dhaarta xildhibaanada marka lasoo doorto marka maxaad is leedahay waa caqabada ugu weyn ee jadwalkan uu wajihi karo waxa weeyaan iyadoo aan xilla iska saarin iyadoo aan laga shaqaysiin waayo caqabadu marka waxaan leenahay waxa waaye jadwal haddii lasoo saarayo jadwalku waa inuu shaqeeyaa maxaa yeelay jadwalka wadajir baa lagu soo saaray waa wax laysla ogolaaday hawshan waxay ka dhexaysaa waxa waaye muxua ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada marka haddii ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu ayagu ay sidaa usoo saareen iyo guddiga doorashada ay uga go-naato intana loo fuliyo wixii way shaqaynayaan ee wayna fulayaan maxaa yeele waxay ku xiran tahay odayaasha iyadoo la yidhaahdo waktigaasaa laidiin baahan yahay iyadoo la yidhaahdo xildhibaanada waktigaasaa loo baahan yahay in lasoo saaro waktiga marka waxaa la rabaa dabagal iyo dadkii loo xil saaray oo xil weyn iska saara
maxaa la gudboon ayaad isleedahay guddiga doorashada si hawshan ay u socoto islamarkaana looga baaqsado inuu dib u dhac ku yimaado guddiga waxaa la gudboon waxaa waaye laba waxyaabood number one inay ayaga laftirkooda isdiyaariyaan horta ayagu diyaar ma yihin waaye dhaqaaladooda diyaar ma u yahay waaye ayagu muxuu ahaayey deegaan doorashooyinkii ma joogaan diyaar ma yihiin qalabkoodii iyo waxoodii iyo farsamooyinkoodii iyo hawshoodii diyaar ma u tahay taas waa working oo looga baahan yahay oo ayagu haddaysan laftirkooda diyaarsanayn jadwalkoodana ayagu raacaya number twona waxa weeye in ay la falgalaan oo la shaqeeyaan oo la ogaadaan xiliyada ay diyaarka yihiin muxuu ahaaye si loo dhabeeyo oo loo xaqiijiyo jadwalkan waa inay ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada inay kala shaqeeyaan weeye si uu u hirgalo waxaan aad iyo aada uga welwelsanaya waxaa waaye jadwalkaas inuu hirgeli waayo niyad jabkuna uu markaas sii ziyaado waxa waaye si jadwalkaas uusan dib ugu dhicinin ama hadduu xataa dib ugu dhacayo waxa la farsamayn kara ay u noqoto waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo guddiga doorashada iyo dowladaha muxuuaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo federaalkuba ay ka wada shaqeeyaan jadwalkaasna sidaa ku hirgalo taasi waxay ahayd caasho geella oo ka tirsan guddiga fulinta ee bulshada rayidka iyadoo ku sugan magaalada gaalkacyo ay qadka telefoonka iigu warramaysay dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sanad cabdiqaadir maxamed muusar ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira noogu soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambaliyada iyo heesaha kaasoo aad ku dhegaysanaysaan dhambaalada aad noo soo dirteen annagana aan idinkugu darayno heese dabacsan oo aad si weyn uga heli doontaan bal nuurow waxaad noo soo qabataa dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan caasha dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib uu hela dadka kale ah hooye xaawo maxamed goodir iyo habaryaer safiyo maxamed goodir habaryaer aamine maxamed goodir iyo habaryaer sucaado maxamed goodir abti cabdi maxamed goodir abti xasan maxamed goodir abti xuseen maxamed goodir ayay dahaabo bucul diri iyo ayay dahaabo maxamed axmed cabdisalaamka jooje iyo aabe cabdulka jooje maxamed cabdulka jooje maxamuud cabdulka jooje axmedey gure cabdulka jooje fartuun cabdulka jooje iyo sagaal cabdulka jooje xamdi ayaa ku jirta iyo fardowsa waxaa kaloo dadka diraya warqadani ka mid ah aabe aadan muuse oo loo yaqaano aadan kilar iyo maxamed aadan muuse cabdiweli aadan muuse iyo deeqo aadan muuse najmo aadan muuse iyo kaltuum aadan muuse nimco aadan muuse iyo dhammaan reer maxamed goodir iyo reer cabdulka jooje iyo reer aadan muuse waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi waa maxamed cumar xuseen garaadka iyo umulkhayr aadan muuse oo arooskooda uu ka dhacay galdogob taariikhdu markii ay ahayd koob iyo tobankii bishan julaay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela ayaan idin leenahay aamiin dhambaalka anigana dhinacayga aan ku bilaabayo waxaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah dadka aan magacyadooda soo sheegi doona waa tahay waxay ku kala sugan yihiin baa layidhi maraykanka iyo soomaaliya gaar ahaan magaalada jowhar waxaana dadka diraya dhambaalkan ugu horeysa hooyo xaliimo jimcaale hagar waxaa kaloo ku jirta hooyo faadumo macow cabdulle dhambaalka waa laga buuxa waxaa kaloo ku jira maxamed cabdulle sabriye iyo dhammaan ilmo cabdulle sabriye oo kala ah mawliid joolaal ibraahim iyo naciimo iyo sidoo kale ifraax dhammaantood waa ilma cabdulle sabriye waxaa kaloo dhambaalka ku jira cilmi iyo door cilmi iyo saadaq iyo door cilmi iyo ismaaciil iyo door cilmi waa dhammaan ilmo iyo door cilmi oo kala ah fu'aad cabdulcasiis axmed ayaan maryan xamdi iyo amiira iyo sidoo kale marwaan maxamed suleymaan iyo mustaqiim maxamed suleymaan waa cabdulaahi cilmi iyo door iyo xamdi cilmi iyo door waxay dhammaantood tahaniyad aroos hawada u marinayaan najiib saalax iyo saciido iyo door cilmi oo ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan leenahay bay yidhaahdeen guurkooda allaha ka dhigo kii keyr qaba laguna kala helo ubad baari annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey heesta ugu horreysa ee aan dhegaystayaasha u ciyaari doono waa heesta gebagabo waxaa ku luqaynaya fanaaniinta cabdikhatar xasan iyo hiba nuura
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdiy gudkiida libaax ka remi dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdiy gudkiiga libaax ka remi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska daba weliba gashiyaan ka qaadi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska daba weliba gashiyaan ka qaadi markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gubtayu maxay saqdiy markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gubtayu maxay saqdiy ileen samirkama gaboodid cadaaladka geeriyoonid ileen samirkama gaboodid gugeenni wakaasamaadii aroos laynoo gandaamigugeenni wakaasamaadii gaxdii nafsiyaynu maalmi
gandoti maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gandoti maxaan ku ooyay gabagabawda gadaadu tilmaantay waye dhibtiisoo gabagabawda gugeenni waa kaa somaade ee aroos laynoo gangaamay gugeenni waa kaa somaade ee gaxdii nafsi aynu maaley
dhaxanku gooba jecay anoo guuriya habaynimo gantaalulay cabaystii dhaxanku gooba jecay anoo guuriya habaynimo gantaalulay cabaystii dhaxan gurigiiyo jiga iyo galowgiyo ciyuun dhammaan gebigooduga angaarkulaacawi dhaxan gurigiiyo jiga iyo galowgiyo ciyuun dhammaan gebigooduga angaarkulaacawi gartaydaan aanu sheegan anuun gaar darraysan admiga maxaa godob leeya xambaarshii gartaydaan aanu sheegan anuun gaar darraysan admiga maxaa godob leeya xambaarshii ileen samirkama gaboodid haddaanad geeriyoonid ileen samirkama gabowdid haddaanad geeriyoonin gugeenniwa kaa saamaadii aroos laynoo gangaamiye gugeenniwa kaa saamaadii gaxdii nafsigaynu maalmiye
filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi gebagabo codadka hibanuure iyo cabdiqaadir xasanaade dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa warqadana diraya deeqe axmed sheekh iyo zaynab axmed sheekh khadiijo axmed sheekh shugri axmed sheekh cali axmed sheekh cabdi axmed sheekh iyo khaliif axmed sheekh cabdirashiid axmed sheekh iyo khayrow axmed sheekh keliye axmed sheekh yaasiin ibraahim cabdicasiis maxamed cabaas iyo cabdiraxmaan cali iimaan iyo ibraahim shaahiyow abaayo aamine maxamed cabdi iyo abaayo jawaahir axmed ismaan abaayo xaliimo cumar sheekh iyo hooyo sacdiye xasan hooyo khadiijo xasan hooyo qulaay xasan iyo abti aadan xasan abti maxamed xasan iyo abti ibraahim xasan dhammaan asxaabtan waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan farta iyo faraantiga boqorka iyo boqoradda baa layidhi waa aamine iidle maxamed iyo liibaan axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen aan leenahay ilaaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna ah dadka diraya waxay kala yihiin maxamed cismaan cabdulaahi iyo cabdicasiis cismaan cabdulaahi iyo jaamac maxamed xirsi iyo sidoo kale cabdiraxmaan gacmo dheere iyo axmed qani cabdi cabdulaahi waxaa loo yaqaanaa magafe iyo dhammaan reer yuusuf cabdulaahi muuse iyo reer cismaan cabdulaahi muuse meel kastoo ay joogaan waxaa kaloo ku jira reer aw maxamed cabdulle waa reer aw maxamed cabdulaahi muuse iyo reer xuseen cabdulaahi muuse iyo reer ibraahim cabdul waa cabdulaahi muuse dhammaantood iyo guud ahaan baa la yidhi dadweynaha ku nool degmada gaashaamo waa tahay waa xaafadii o dhan baa isku timid miya oo isu duuban baa la yidhi waxay hambaliyo mehera oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada bay yidhaahdeen ee kala ah cabdulaahi yuusuf cabdulaahi iyo marwadiisa qaaligaa baa la yidhi kowthar maxamed cabdulaahi oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbi hadin kala siiyo heesta kalean idiin soo qabanayna waa heesta alkudhageedu yahay ammaana waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed sulaymaan jubeer
ma ogtahay ayaalkii ilmadu kaa dhahayse indhakaaga boysa inayay xasuusto usaanka wankaashahaase waxaad igu abuurtaa laad kaliisa waaye waxaad igu abuurtaa laad kaliisa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawinee noqo kumaan ilaawinee noqo kumaan ilaawinee haa noqo kumaan ilaawinee waxaad igu abuurtaa laadi kaysa waaye waxaad igu abuurtaa laadi kaysa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawinee noqo kumaan ilaawinee noqo kumaan ilaawinee aa noqo kumaan ilaawinee
hagaag waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka wada heleen heestaasi hambalyo dhalasha ayaan caashahayaa waxaana inaga soo gaartay khadiijo cabdalle iyo abaayo amaal maxamed ismaaciil iyo abaayo shukri maxamed ismaaciil zakariya maxamed ismaaciil ibraahim maxamed ismaaciil cabdifataax maxamed ismaaciil iyo jawaahir axmed xaliimo cadey iyo shukri yaasiin ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jeclow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan injineerka dhammaan reer saalax xasan iyo reer ismaaciil gagaale iyo reer yaasiin axmed iyo dhammaan reer biladda car waxaa kaloo ku jira reer yuusuf cabdalle oo kala jooga u s a canada u k puntland dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan faadimo saalax xasan iyo maxamed ismaaciil oo xerada dhagaxley uu wiil ugu dhashay gaar ahaan dhadhaab dhagaxley wiilkaas waxaa loo bixiyey mubashar maxamed ismaaciil ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen mubashar allaha ka dhigo kii weynaada oo dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxtara aamiin dhambaalka markaan aan soo qabanaya nuura wuxuu naga soo gaaray xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil wuxuu ku magac dheeryahay maxamed shaafi iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo carab cali warsame iyo khadar cali warsame iyo jawaahir cali warsame iyo safiye cali warsame iyo sacaado cabdulaahi caynab iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo cabdicasiis idriis ismaaciil iyo deeqa cali ismaaciil iyo nimco aadan ismaaciil dhammaan dadkan oo kala jooga iyagoo isku dubama la yiri waxay tahaniyeed dhalasho oo farxad le ay hawada u marinayaan farxiya sheekh xasan ismaaciil iyo seegeeda baa la yiri cabdi axmed aw daahir oo siddeedii bishan aanu ku jirnay julaay sanadka laba kun koob iyo labaatan uu wiil ugu dhashay magaalada xerogeel baa la yiri ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya ducada waa dhankiina baa la yiri waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta firaash jannaad haweys khamiis cabdalle iyo faadimo qaasim lowle
anoo fikiraayo fahma leheene oo meel aan ku fiidsahayo waaye anoo fikiraayo fahma leheene oo meel aan ku fiidsahayo waaye adigaa farxaanigu abuurte adigaa farxaanigu abuurte fataaxey weyn ha ku faa'idiye fataaxey weyn ha ku faa'idiye firaashka jannaan firaashka jannaankuugu faataxeeye firaashka jannaan firaashka jannaankuugu faataxeeye jannaan firaashka jannaankuugu faataxeeye firaashka jannaan firaashka jannaankuugu faataxeeye
intaasi kaga gudubna heestaasi firaash jannaad waxaa ku luqeynaya aweys khamiis iyo faadimo qaasim allah u naxariisto faadimo qaasim taaniid dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya hooyo faadimo cabdi iyo hooyo xabiibo nuur hooyo qaali cabdi iyo aboowe cabdulaahi yuusuf nuur axmed yuusuf nuur bakar yuusuf nuur mataan yuusuf nuur iyo aamani yuusuf nuur zaynaba yuusuf nuur iyo faadima yuusuf nuur safiya yuusuf nuur dhammaan reer yuusuf nuur oo kala jooga meelo kala duwan baa la yidhi waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdi awal yuusuf iyo deeqo maxamed cabdulle oo ay gabar ugu dhalatay magaalada kismaayo taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii juun gabadhaasi waxaa loo bixiyey fatxi nuura waxaanu leenahay fatxi ha noqota tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan aan hayo nuurow waa dhalasho dadka dirayana waxay kale yihiin cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa jabuuti ayaan le aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar iyo maxamed bashiir maxamed fure iyo muxyidiin busuri shariif axmed iyo cabdiweli shariif cashiir iyo sharmaarke shariif cabdulaahi iyo nimco shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi iyo cabdikhadar shariif daahir iyo raciib waa rabiic shariif cumar iyo xasan shaafi shariif cumar baa la yidhi iyo cabdi shaafi shariif cumar iyo dhammaan dhallinta reer harleedi baa la yidhi waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan shariif maxamed shaafi iyo faadimo maxamed abiib oo uu wiil ugu dhashay dowlad degaanka soomaalida baa layidhi gaar ahaan gobolka fiiq waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin soo barbar ayay leeyihiin adeeroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin dhammaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray hooyo sacdiye xasan iyo hooyo khadiijo xasan abti aadan xasan abti maxamed xasan abti ibraahim xasan cali axmed sheekh iyo cabdi axmed sheekh khaliife axmed sheekh cabdirashiid axmed sheekh khayrow ayaa ku jira kadiye shukri isniino deeqe iyo zayno axmed sheekh dhammaan asxaabtan waxay tahniyada aroosa iyo hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga arooska iyo aroosadda waa kuwe waa aamine iidle maxamed iyo liibaan axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya isku waara ayaanu leenahay allana ha idinku arsaaqo guri nabad ah owlaad baari ah aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegaystayaashaan usoo qabanaynana nuuro waa heesta halkudhageedu yahay jacaylkii qabyoobay waxaa ku luuqeynaya fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac heestaas ayaan barnaamijkeena kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay galabta caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso
mahadsanediin nuur xasan nuur bukaari iyo caashi ibraahim aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idaacaddii galabta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandurey tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ruux kale ha u qaban sideedii